bismillahi raxmaan raxiim waxaa inoo suura gashay in aan la kulanno maareeyaha guud ee shirkada kalluumaysiga xaafuun fishing company maxamed cabshir taangi oo aan waraysi gaar ah kula yeeshay caasimada dalka jabuuti islamarkaana aan wax ka weydiiyey ujeedada safarkiisa uu ku yimid dalka jabuuti ayaa isagoo arrimahaas ka hadlaya waxau yihi bismillahi raxmaan raxiim safar ganacsi ayaan waxaan ugu soconaa magaalada maka ee jidda ee dalka sacuudi carabiya taas oo aanu heshiis ganacsi ku leenahay niman muwaadiniina oo reer sacuudi carabiya dhowr goor baanu maray annagoo u soconay imaaraadka carabta annagoo u soconay dalkaas cumaan annagoo u soconay yemen laakiin nasiib uma yeelan inaan wariyaas ka mid ah dalka soomaaliya aanu ku kulanno caasimada jabuuti shirkadiinan xaafuun fishing company goorma ayaa la aasaasay shirkadda waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii bishii may soddonkeedii waxaana lagu aasaasay maamul goboleedka puntland gaar ahaan degmada xaas yaa aas-aasay shirkadda shirkadda waxaa aasaasay niman ganacsata ah oo reer puntland inta xubnood ay ka koobay shan xubnood bay ka kooban yihiin hal haweenah iyo afar rag ah ujeedada la aasaasay maxay ahayd si ay uga hesho khayraadka dabiiciga ay hodanka ku tahay maamul goboleedka puntland iyo soomaaliyaba oo aan waayadaa wax suuqa loo hayn sida shaasinka lobistarka iyo kalluumada kala duwan ee badaheena xeedaada shaafistarka iyo lobistarka bal maxay yihiin bal dadku ingiliis aad ugu sheegtay soomaaligu waxaa la yidhaahdaa kalluunka oo ka kooban sida ay daraasad darees shirkaddu ku samayshay boqol iyo sagaal iyo toban nooc waagi hore inagu aynu ka baranay dowladda maxamed siyaad soddon iyo toddoba nooc oo keliya noocyada libaaxa oo iyaduna daraasad shirkaddu ay ku samayso boqol iyo labaiyo labaatan nooc ay ka heshay badda dhexdeeda aragoostada iyadana oo u qaybsan saddex qaybood aragoosta ciideed aragoostada dhijiga ku nool oo gambariga la yidhaahdo iyo tan kale shirbiska noocyo kala badan oo khayraadka dabiiciga ah dalku hodan ku yahay inagu si aynaan wax badan ka garanayn yaan gacan idin kaga siiyey inaad daraasadaas aad samaysaan waxaa gacan naga siiyey allah subxaana watacaala gacanta koowaad gacanta labaad annagoo isku tashanay iyo dhaqaalaha aanu ka samaynay dalka gudihiisa iyo dibadiisa inaanu u jihano dhanka khayraadka bada shirkada imisa xubnood ayaa shaqaalaasha ah shaqaalaha joogtada ah waa sagaal iyo toban qof shaqaalaha ka howlgala ee khayraadka usoo qabta ee fishar maanka ahina waa shan boqol iyo labiyo toddobaatan imisa doonyood ayaad ka howlgasha waxaanu ka howlgalaa dhammaan degmada inta ka howlgasha oo shan boqol iyo afartan iyo sagaal doomood oo nooca kalluun qabashada ah loo small boatka iyo kuwa waaweyn transportationka anuu ismaaciil lagu isticmaalo oo ka kooban labiyo soddon nooca la yidhaahdo eberglas shirkaddu xarunteeda ugu weyn waa xagee waa degmada xaas meeshka labaad noqdo ma jira xarumo kale ay leedahay meel ka baxsan bosaas iyo xaafun waxay degan tahay yemen magaalada makalla waxay degan tahay cumaan magaalada salaala waxay degan tahay xafiis uga furan yahay oo sanadkii hore two zero nine kii aanu ka rajistaraysan magaalada washington mulkiilayaasha nin kamidii u fadhiyo aanu rajaynayno inuu keeno suuq fiican oo dhaamaha kan
shirkadiinan xaafuun fishing company asal ahaan maxaa idinku dhegay inaad asaastaan kadib markii aanu aragnay suuq la-aanta ka taagan deegaamada puntland gaar ahaan guud ahaan soomaaliya oo aan suuq loo hayn khayraadka dabiiciga ah ee lasoo saaro kadib burburkii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad madaxweyneha ka ahaa intii ka dambeysay oo loo waayay wax suuq ah wixii lasoo saaro nooc kasta yihiin bay yihiin kalluunka bay yihiin libaaxa bay yihiin dhigaha bay yihiin argoostada saas waxaad ku celcelisay suuq macnaha in aynu u helno khayraadka dabiiciga ee dalkeena uu leeyahay ama badka soomaaliya ay leedahay inaan dabiici suuq u helno bal suuqyada aad geysaan bal inoo sharaxaad ka bixi bal iyagoo faahfaahinaya suuqyada aan keenu marka hore ku bilownay imaaraadka carabta ahayd dhagaha libaax iyo aragoosada naga qaadan jireen kadib way isbedelay suuqii oo suuqjab baa ku yimi adduunka dabadeedna waxaan noo wareegnay dalka cumaan isagiina xoogaa suuqiisa sibuu hoos ugu dhacay mararkii u dambeeyey hadda waxaanu geynaa dalka yemen islamar ahaantaana nimankii sacuudiyaanka ahaa oo gacanta saddexaad ku qaadan jiray baa waxay diyaar u yihiin hadda inay la wareegaan oo qiimihii qiimo ka fiican oo ka badan ay kagala wareegaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa taasoo aanu danaynayno qiimo qiimaba qiimuhu ka safraya inaanu u gudubno haddii allaha wada la ogolaado horey waxaad u xustay in aad shirkad sacuudiyaan aad halkan aad heshiis kala saxeexanaysaan bal shirkadaas aad heshiis kala saxeexanaysaan magaceed saudi sea service company baa layahay waxaa iskale mulkiilayaal reer sacuudi carabiya insha allahu waxaan la jeclaan lahaa inaad goonjoog ka tahay heshiisku marka u dhacayo hotelkan bis ma nidaam dawli ahaan miyaad u heshiinaysaan oo kontarkii idin dhex maraya mise waa mid ka gaar ah oo laba ganacsi oo laba shirkadood oo ay wada seexanayaan oo keliya arrintan arrin ganacsi weeye waxayna u taal dadka labada kambani oo wax kala gadanaya taasoo aanu nifaaq iyo ogeysiin siinayno qoloba dowladda ay ka socoto waa lagama maarmaan in dawladdu ay ogaato dawladeeda puntland wasiirka ganacsiga wasiirka khayraadka wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka dabiiciga ah iyo dekedaha saciid maxamed raade misaaq baan u gudbinaynaa insha allahu markii aan dalka ku laabano sidoo si le-eg iyaguna way naga ballan qaadeen inay wasaaradooda ganacsiga iyo wasaaradooda khayraadka badda iyo kalluumeysiga labadaba ay lifaaq siiyaan si arrintu aynu noqon arrin ku kooban laba kambani oo qura ay ay noqoto arrin ay wada og yihiin laba dowladood guud ahaan gaar ahaanna laba kambani oo wax kala gadanaya ma jira rag maamul goboleedka puntland mas-uuliyiintiisa ka tirsan oo goobjoog ka noqonaya wax hadda loo diyaarsani ma jiraan laakiin haddii ilaahay idmo waxa taasu iman kartaa marka ay labada shirkadood heshiiyaan oo wax kasoo baxo miro dhala oo lagu tallaabsan karo looguna gudbi karo shaqadii iyo kala iibsashadii heshiiskan hadda muxuu ma muxuu ku saabsan yahay ma mid hordhacba ma midkii ugu dambeeyey finalka ahaaba bal faahfaahinta kasii heshiiskan oo seexanaysaan fishing company waa heshiiskii ugu dameeyey aan ku kala gadan lahayn labada kambani waxayna bilaabmayaan transportaha kalluunka iyo wax kala gadashadu bisha sagaalaad labaatankeeda haddii ilaahay idmo baan shixnada ugu horeysa u rari doona dalka sacuudiya bal maxaad ku heshiin sixnad ahaan inaad u dhoofisaan dalka sacuudiya dhammaan kalluunka kasoo baxa soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xeebaha puntland nooc kasta oo uu yahay hadduu yahay kalluun iyo hadduu yahay libaax ma shirkadiina keliya ayaa macnaha heshiiskaas uu u xiran yahay misena shirkadaha kale ee puntland ka howlgala ayaa adigu wakiil ka tahay maya shirkadda labada shirkadood ee heshiiyey waa xaafuun fishing company iyo shirkadda sacuudi fishing company wax alla wixii kalluun haysta oo reer puntland ama soomaaliya ah waxa ay ku wareejinayaan xaafuun fishing company iyaduna waxay ku wareejinaysaa sacuudi fishers heshiisku saas u dhacaya imisa tan ayaad soo saartaan adinku ka shirkad ahaan bishii waxaanu siinaa sacuudi carabiya boqol iyo toddobiyo soddon tan gaar ahaan shirkadeeda oo keliya laakiin dhammaan shirkadaha marka laysku daro waxaanu heli karnaa xawaali wax ka badan bishii ilaastoo boqol iyo konton tan oo kalluun nooc kasta qiimo nooce ayay ku qaadanaysaa marka maby tan bay ku qaadan waa hard currency qiimuhu waa dollar waana waxaana ugu yar hal dollar kiiladii waxaana ugu badan afar dollar
okay shirkadda hafon fishing company markaad eegto qaabka ay hadda wax u socdaan ma yahay qaab nidaam sax oo caalamiya oo adduunkao dhan ka hirgalsan oo laysla ogyahay miyay ku socotaa heshiiskaasi mise waa mid xeetijab ku dhisan maya waa mid waafaqsan shareecada islaamka iyo shareecada maamul goboleedka puntland iyo shareecada federaalka ee dowladda sheekh sharif oo madaxweynaha kenya oo caama oo ay ogolaansho ka haysato madaxweynaha wasiirada iyo dhammaan cidda ay khuseyso hawshaas waxa adigu aada dhoofinaysaa waa hanti uu leeyahay dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaad u iibgeynaysaa wadamo kale haddaba wadanka ayaad u iibgeynaysaa haddii aadan dalkii soomaaliya dowladdii ka jirtay maamul goboleedkii puntland federaalkii intaba aadan ka haysanin macnaha wax ogeysiisa ama ogolaansho ah inaad shirkadaas aada la heshiinayso taasi meeshan caqabad ku weyn in hadhowda hantidaadu ay saas kulas maya heshiiska isaga ah iyo jiritaanka shirkadu ogolaanshadan ka haysanaa dhammaan cidda ay khuseyso maamulka guud ee federaalka iyo kan gaar ahaaneed ee maamul goboleedka puntland cashuur go-aan bayna naga qaadaan kiilo walba maaha wax qarsoodiya imse idin ka qaadaan canshuur kiiladu v bay ku leeyihiin ilaa kiilo kasta oo dibadda u baxaysa dalka dibadda uga baxaysa ilaa waxay ku leeyihiin toddoba kun oo shilin oo soomaaliya taasoo u dhiganta soddon dollar soddon filis yani inteerfo halkii dollar saddex meelood loo qaybiyo meeshiis ayaa kiilo walba ay qaadanaysaa maamul goboleedka puntland saasaanu heshiiskuna
okay lacagtaas isku codaalis ahaan bishii imsa ay maamul goboleedka puntland dhaqaal ahaan aada u xariiraan cashuur ahaan laydinka qaada ma garan karo anigu ma ihide xisaabihii maaliyadda iyo shirka maaliyadda midna mana garan karo sharaa'id badan baa ka shaqeeya meesha laakiin qiimo aada u badan bay noqonaysaa marka laisu geeyo sida ay tahay haddii loo urusho ka shirkadiina ahaan xaafuun company xaafuun fishing company canshuurta laga qaadaa bishii ama saddexdii biloodba isku celcelis marka aad qiyaasto bal waxayna og tahay ilaa shan boqoloo milyan wey soomaali shilin
shan boqol mil saddexdii biloodba okay haddii ayna ka gudubno adigu waxaad ka ganacsataa kalluun ama waxaad leedahay shirkad fishing company ee badda soomaaliyana muddooyinkan dambe waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan muddadii labaatanka sano ahayd haddii aynu ku horumarno bal badda soomaaliya waxaa lagu sheegaa in ay joogaan maraakiib shisheeye kuwa jariifaya kuwa micnaha ilaala intaba waa ay joogaan ayaa la sheegaa arrimahaas waxaad inoo sheegi kartaa jubka hadda waa yaraaday sidii burcad badeedu badda uga howlgashay laakiin maraakiibta shisheeye oo ajnabiga ah oo le waxbaan u ilaalinaynaa ayaa aada ugu badan kuwaasoo mar marka dambeeya soo kordhaya iyagoo an- anagu waa rabno ragga iyaga badda ka kalluumaystaa inayan dan soomaaliyeed iyo dan puntland midna wadine ay wadaan nuntooda khaaska ah xataa mararka qaybtooda aad arkayso maraakiib iyagu qabsanaya kalluunkii warshidaynaya qasacadaynaya badda dusheeda kuwo kaloo tan kale u imanayaan ka wareejin dhibaatooyin badan baa jira badda oo aan lagu soo koodi karin waraysi iyo qoraal iyo midna nin kasta oo doonaya inuu xaqiiqada dhibka ogaadaan waxaan jeclaan lahayn inuu sawdiga noogu yimaado si uu u arko xaqaa'iq ka jira dalka
Eh, arrinkaas eh, adigoo aad sheegaysaa shirkadahaas ee kalluumaysatada ah ama sana nimanka ah maraakiibtaas ilaalinaya kira ahaan intaa lagu qiyaasa xisaab badan way badda hindiyana noo ka howlgalaa hindiya iyo badda cas marka aad tiraahdo baddaan maraya taqriiban toddobaatan sideetan kama yara maraakiib nooc kasta ay yihiin ma jiraa eh, kalluumaysi si sharci darro ah oo toos ah oo ay u wadaan eh, maraakiib shisheeye oo adinkoo aad taqaanaan oo shirka dalalka laga leeyahay ama aad aragteen ma jiraan
waa yar yihiin hadda waa yaraadeen sidaan hore kuugu sheegay laakiin waad arkaysaa thailand waad arkaysaa talyaaniga waad arkaysaa eh, libya waa badan yihiin way jiraan mararka qaybto Eh, ma jiraa dawlado kale oo ka kalluumaysta badda soomaaliya Maya.
Marka laga reebay taas maya anagu intaana ognahay saddexdaas dawladood ayaa ugu badan ayaa ugu badan
okay eh, waxaa la sheegaa badda soomaaliya in ay soo ay ku shubaan eh, shirkado shisheeya ama maraakiib wata macnaha amanka sunta nuclearka ku daadiya arrimahaas maxaad kala socotaa maadaama aad tahay nin xaqiiqada dhabta ah marka aan ku sheego ee, wax soo bixi doona mooye hadda siyaabaha socda hama waaweyn ee, way jiraan badda meelaha qaybtood oo yaal oo la yaqaano macruuf ah oo la dhigay intii burburka ahayd way jiraan kuwa soo caariya fuustooyin ah oo afka shibir ka marsan yahay oo dheyb leh ee, way jiraan xayawaano mararka qaybtood badda bilaha qaybtood kasoo go-aya nacam na- iyaga oo nool bay biriga imanayaan sababta kooskaraysa ma garan karno annagu Ee, berigay ku dhimanayaan way jirtaa dhibaatooyinku waa badan yihiin laakiin ee, wakti badan kuma lumin inaanu ogaano sababtoo ah wala sheeg sheeg wala duuduub baa dhacma maantay wixii aadan wax ka qaban karin inaad ogaato w- wax weyn ma samaynayso Eh, bal waxaad inoo sheegtaa eh, haamankaas waaweyn iyo fuustooyinkaas ee afka sibirka kale ee la ee soo caariyey meelaha ay yaalaan goobaha ay yaalaan iyagoo sanad goobi- sanadihii aad aragta adigu waan arkay sanadkii hore waan arkay sanadadii ka horeeya waan arkay barmadoobeeye badda ah dusheeda haan weyn baa taal meel la yidhaahdo meel u dhexaysa bayle iyo xaafuun way taalla haan weyn baa taal oo booyad ah oo calaamada kuwa fuustooyinka aan kuu sheegayo fucaar waa kasoo baxeen soonaha xaafuun iyo ka shisheeya oo dhinaca redsiga kaasi cafeer waa lagu arkay Ee, dhinaca bayla waa lagu arkay waa wax waaqiciya oo maalin kasta dhaca wax been abuur lagu sheegi karo maaha marka haamankaas tira ahaan marka adigu aad qiyaastay intay dhan yihiin iyo macaa fuustooyinkaas ma badna ma badna ma badna ma badna ma tobaneeya dhowr iyo toban meelaha marka markaad qiyaasto marka tan ahaan imisa tan ayaa lagu qiyaasi karaa
wallaahi fuustooyinka fuustooyinka anigu ma tira koobin haddaan ku iraahdo intaasay ka kooban yihiin ama intaasoo tan baana ku jira xabad iyo labo iyo saddex wixii anigu aan arkay kolley dee wax wish mooye qof qaadi karo ama dad qaadi karo ma laakiin wish uu ka qaadi karo at least wax saddex tan iyo waxay ka sarreeya
okay waxaad eh, hadda aad sheegtay eh, in xayawaana eh, badda ku noolaa gudaheeda in ay soo ka soo baxaan oo banaanka ay ku dhintaan sababta oo sareysan ayna garan bal xayawaanadaas wax inooga cusub hadaad garanay والله حيوانات waxaa kamida shirbiska waxaa kamida gacoraha waxaa kamida dolfinka waxaa kamida xayawaano badan baan arkay sawirka ka diyaariyey ee wax taa dhimanaya waa laga helaya xafiiskeyga
marka waxaa jiray tsunami waxa la yidhahda inuu ka dhacay soddon kun iyo afartii yes ma jiraa saameyn uu idinku yeesha adinka ha xayawaano badan oo dabar go-ay oo la waayey ama yaraaday baa jira waxaa jira xayawaano badan oo badeena usoo qaxay oo sidii loo qabanayo badahaas sidii loogu qabanayay sida nibriga oo kale aad buu hadda ugu badan yahay laba kun iyo afartii wixii ka dambeeya dalkeena xayawaanada dabar go-ay waxaa kamid ah sani lobistarka lobistarka oo ciidda oo yaraaday laakiin wixii laba kun iyo afartii ka dambeeyey waxaa kamid a qubada oo aanu u sameynay dadka inayan qaban markii aanu aragno inay sii yaraanayso waxaa kamid a carabida waxaa kamid a silseemanaha kalluunka xerta ku noolaa oo dhan waxaa moodaa inuu sii yaraanayay waanu ka wacyigelina dadka kalluumaysatada ah inayan qaban anagu u eegeyna xayawaanka isaga ay dabar go-aya sababahaas oo dhan baa jira
waxaad xustay in xayawaano fara badan ay badda soomaaliya ay kusoo qaxeen ma jiraan marka laga reeba nibiri xayawaano kale oo kusoo qaxay badda soomaaliya ha kalluumo badan oo aanan arki jirin oo mid la yiraahdo waxaa jira gare waxaa jira mid la yiraahdo qaan waxaa jira yellow fintuna waxaa jira way badan yihiin noocyo badan baa jira ilaa toddoba nooc baanu ka diyaarin ano inay soo galeen badeena laba libax tahay sharna kalluun tahay libax badeedka bal noocyadiis oo hadda soomaaliya laga helo bal waxay noo sheeg haddii ay jiraan way jiraan libaaxu ducaad buu leeyahay qoofar buu leeyahay nibiri buu leeyahay saraacin buu leeyahay cawardiid buu leeyahay miyaas buu leeyahay dawaxuu leeyahay dhidar buu leeyahay shiiriid buu leeyahay burcayd buu leeyahay waa libaaxyo badan noocyo badan boqol iyo sagaal iyo toban nooc bay ka diyaarisa shirkadu sida lifaaq kusoo Okay.
gudbiyo baa diyaar u ah okay libaaxu ama noocyada hadda dabar go-ay iyaad is leedahay dalka soomaaliya waa kasii dabar go-ayaan bal waxay nooga cusub waxaa kamida qubada kow waxaa kamida seemseemanaha waxaa kamida carabida waxaa kamida sandy lobsterka saan horeyba kugu sheegay Ah, waxaa kamida ayaxa waxaa kamida mm, waa badan yihin aad bay u badan yihin Eh, markaad eegto maxay tahay marka sababta aad is leedahay macnaha waa waa inay dabar go-aan qabashadoodii ayaa aada ugu badata maadaama ay xeebta soke ee dalka ku nool yihiin oo ayan kor u bixi karin noloshoodana ay tahay ciidda iyo caydiga iyo waxyaabaha soke waxaa badatay qabashadoodii maadaama dadkii shaqooyin badan ay lahayn ee kalluun qabsasho sanadadan dambe ay ku howlan yihiin baadiyaha laga imanayo magaalooyinka laga imanayo sideed bilood baanu shaqaynay anagu sanadkii sideeddaa bilood waxaa arkaysaa sanadka sanadka ka dambeeya dadkii aada ugeyd dad labanlaadkiisa inay imanayaan marka sababaha keena inay qaxaan waxaa ugu muhiimsan qabsashadoodii oo badatay first second waxa weeyaan iyada oo qalabka lagu qabanayo uu yahay qalab aada u yaryar oo aan waxba dhaafay Eh, waxa la she- waxa la sheegay eh, sida rag badan ay ii sheegeen oo khubaraa ama eh, manaha inta badan u dhuuntaroola arrimaha badda eh, waxay ii sheegeen in badda soomaaliya eh, ay joogaan maraakiib shisheeye isla markaana ay ka heleen waxa la sheego eh, muxuu ahaa rikmed kori eh, ama diamando oo kale eh, waxyaaba noocaas in laga helaa laga sheegay arrimahaas maxaa ka jira xaqiiqada dhabtaa marka aan ku sheego kheyraadka dabiiciga ah ee ilaahay badeena ku minaystay waa ka badan yihiin kheyraadka dabiiciga ah ee beriga bilxaqiiqa maraakiibta ajnabiga ah ee badda leh waxbaanu ilaalinaynaa waynu ka aqoon badan yihiin khuburadii waagi maxamed siyaad ilaa dowladda cabdirashiid ku silnayd ayaa lasoo kiraystay dalka oo dhan wuxuu ugu jiraa g p s baa la yidhaahda badda soomaaliya saddex kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon kilomitir wey intaas waxay ugu jirtaa g p s meel walba nooca laga helo iyo waxa yaal iyo god walba nooca meerkuriga ay ka da-aya iyo meel walba badda dheemanka ay ku jira waa ay u astaysan tahay wayna haystaan inaguna aqoon uma lihin waxaad arkaysaa maraakiib badda dhigan waa ay dhuumo waaweyn oo haamo ah ay ugu jiraan godad way dhacda sawirahan ka qaad xasiisyadeeda yaal waa la heli karaa sidaa darteed waxa weye ilaahay khayraadka uu ina siiyey inaynu khuburo inu ka faa'iidaysa hella mooyaane si kale waaynu kaga ceelbixi karnaa ma jirto waana loo soo shaqo tegay waana layna ka shaqaysanaya inta aynu inagu isku jeedno oo aynu maamul la-aan ka nahay hadda adigu waxaad leedahay waxaa jira mercurygii manaha noocyadiisa kala duwan ilaahay ku manaystay soomaaliya badeedi gudaheedu in macnaha shirkado shisheeye ama dowlado ama maraakiib shisheeye inay iska goranayaan ayaad adigu aaminsan tahay sooma waa aaminsanahay ma jiraan markaa dalal aad is leedahay aad magacaabayso oo dalhiblaayo oo Maya.
arrintaas ku kacyo maya laakiin waxaan kuu sheegay dalka aynu ku noolnahay in laynoo ka aqoon badan yahay g p s lagu wato mobilka la eg lagana faa'iidaysanayo intaynu isku jeedno ilaa aynu helno awood inoo ka faa'iidaysa iyo awood ay ku ilaashano labadaba Eh, marka aynu kasoo gudubno arrinkaas bal baryahan dambe soomaaliya waxaa ka dilaahay wax la sheego wax lagu yira- sheego ama la yidhaahdo eh, burcadbadeed bal arrimahaas burcadbadeed bal adigu maxaad ka aaminsan tahay fikirkaaga waxaan ka aaminsanahay haddii lagu talagalo in laga howlgalo beriga iyo badda puntlandna awood loo siiyo waxaan aaminsanahay in si fudud lagu soo afjari karo laakiin dalalka inale waxbaa laydin ilaalinaya inay ina ilaashanayaan ee aan wax laynoo ilaalinayn inay hawsha tano dabar go-dana lagu dhiirigelinayo wiilasha badda aaday marka ay qabsadaan markab markiiba lacag baa loo geenay war imise xal baa ka sokeeya lacag imise sidee berigay kasoo howlgelayaan wiilasha dowladda puntland intii awoodda u lahayd way qabatay way xirxidhay jeelashay ka buuxaan cid ku saboorta garaysana ma jirto haddii ugu waaweynaabaa jeelasha ku jirta hadduu maalgeliyaya iyo hadduu soo qabtay labadaba Eh, waxaa la sheega burcadbadeedan in ay qeyb ka yihiin mas-uuliyiin sarsare ee maamul goboleedka puntland arrinkaas waxba kama jiraan baan aaminsanahay haddii ay wax ka jiraan lama xirxireen raggii ugu waaweynaa ugu magaca dheeraa ugu dhibaatada badnaa afar boqol ilaa afar boqol iyo konton nin baa ku jira jeelka boosaaso oo buux dhaafiyey haddii ay xiriir la leeyihiin dowladda puntland iyo mas-uuliyiinta puntland lama qabteen sida dadka caadigaa ay magaalada mari lahayn lamana ciqaabeen Eh, ma laga yaabaa in arrinku uu yahay mashruuc siyaasadeed oo dhaqaale ay ku dooneyso maamul goboleedka puntland sidaas darteed eh, si hoose oo farsamaysan loo maal- loo maalgelinayo burcadbadeedan Ma- maadaama dhinaca dhaqaalaha ay- puntland ay ay xoogaa ay ay ka lidato maya dhaqaalaha burcadbadeedu puntlandna ma galo shacabkeedana ma galo wuxuu galaa khamri wuxuu galaa eh, waxa weeye intii ilaahay uu nacay wuxuu galaa eh, gaari xun wuxuu galaa toreyo wuxuu galaa batrool wuxuu galaa wax aynaan garanayn dhaqaale bees ka noqon kara ama wax ku kordhin kara dhaqaalaha puntland maaha Eh, markaad eegto adigu eh, saameyn intee la-eg ay idinku yeesheen burcadbadeedan marka adigu aad eegto mid weyn laakiin dadku waa dad caqiida leh waa dad diin leh waa dad ilaah yaqaan waxa weeye waxa la gaarsiiyey heer la yidhaahdo fadaro weeye qofka ka mid noqda waxa la gaarsiiyey heer la yidhaahdo eh, ilmihii ku dhasha ee ku caloolgala inta ay kaxays dadka ay kaxaystaan oo qaldaan gabdhaha yararka ah ilmahaas waxa weeye farax waxba kama duwana nacam waa la takooray bulshadu way takoortay culimmadu intaas oo nadwadood bay ka qabteen magaalooyinka xamar baa naloo ka yimi carabaha naloo ka yimi Eh, nimankii wadaadada ahaa ee sarsare khayrlaasi ayaa aada uga hadlay dadka waa laga wacyigelin ninka ka mid noqdaa inuusan ina ka mid ahayn oo fadare yahay oo go-ay dhibaatooyin waaweyn baana ku dhacay weyn dhammaadeen waana laga quustay badda intaasaa maalin walba soo caariyayo mayda intaasaa dhimanaya intaasaa gantaala laga dhacaya intaasaa la xiraya wixii shaydaan ka qaalib noqday waxaan aaminsanahay nimankaas inay waxna dhinteen waxna jeelasha ku jiraan waxna dhiman doonaan inta ka hartay
Eh, adinku shirkad ahaan ma jiraa wax saameyn ay idinku yeesheen eh, burcadbadeedan intii ay jirtay maya doonyaha way weerarayaan wixii aan hubstan oo aan iska difaaci karin waa weerarayaan naquudihii ficnaa way shukaansanayaan waa qaldayaan ilay sida badaba loogu bahan yahay in kalluunka soo qabto iyaguna badda la aadaya ninka aan caqiido lahayn wax yaroo sandareertaabay siinayaan waa bedelayaan waxaasna waa fidno adduunyada lagu soo saaray waana nooc cuqubo ah oo aynu inagu kasbanay inagu markii aynu wax samaysan weynay oo munaafaqad iyo qurun iyo kursi jacayl soomaalida uu ka batay ayaa waxaa laynu ku soo saarayaa dhibaataba dhibaatada ay ka xun tahay Eh, maxaa ka jira in doomaha ay leeyihiin shirkadaha kalluumaysiga eh, ka howlgala mm, puntland ama geeska badda soomaaliya in ay balaadbeedu ay afduubto ay ku waarsato maraakiibta waaweyn waa qabsadaan wixii badan oo ay helaan waa qabsanayaan dadka waa leynayaan waa ka dejinayaan baday la aadayan duunidaada inay degto in galtaa lagu dhufto in la qabsado intaasay wixii badan oo ay ka xoog badan yihiin waa ka qaadayan weliba cid bay kulaynayan waa wax xaqiiq ah
marka raggan yaa maalgeliya iyaga ismaalgeliya iyaga ismaalgeliya gaaladaa maalgelisa markii ninkii maantay uu marka xiro beri la yidhaahdo diyaarada hakuu geyso shan milyan lix milyan oo dollar sow gaalo ma maalgelin intaasaa maalgelin
maxaa ka jira in shirkadaha kalluumaysiga ka howlgala soomaaliya ay leeyihiin soomaalidu inay qeyb ka yihiin maalgeliyaasha baracadbadeeda waxba kama jiraan anigu intaan ogahay waxba kama garan karo sababtoo ah dadku way siqaan waxa kan waa cuqubo ilaahiye ah qofkii galana way ka muuqataa nafsiyan bay uga muuqataa maal ahaan bay uga muuqataa reerkiisiiyo guryihiisay ka muuqanaysaa wax la qarin karo maaha wax hadal ku koobanna maaha waa wax ka weyn waxa kan waxaa la sheegaa in ganacso waaweyn oo dalka dibaddiisa jooga oo leh ajaanib iyo kuwo gudaha dalka jooga oo leh soomaali in ay maalgeliyaan farxadbadeedan arrinkaas maxaa ka jira inta aan ka ogahay anigu inta aan anigu ka ogahay dibadda kama wada qabo waana iska mashquulshannahay oo inta badan dee kalluun soo qabataa iyo soo dhoofisaa baana ku jiraa laakiin inta aan ogahay wax la magacraabayo anigu maarag jiri jiri waayi maayo meelu jiraba jiri jiri ma waayi karo iyadaana kaa iska badaya laakiin anigu inta aan ogahay wax tilmaaman ma hayo xaqiiqada markaa kuu sheego bal adigu ogaantaa qaabka ay u aas aasmeen burcadbadeedan bal xoogaa haddii aad bal wax khibrad aad ka hayso ama information aad ka hayso bal faafaynaysi nimankan waxay ku asaasmeen jirifkii sharci darada ah siyaadada ah waxyaabaha sibaadaha laga qaadan jiray waxay ku asaasmeen askartii wixii la qorayay iyo dadkii anaga koonfur bay xaradheere nagaga yimaadeen reer xaradheerena anigu mihi laakiin kolley damacna kama marna damac badeed marka hore dadku argoostaa lagu sijeeyey argoostadii way yaraatay maragtii babadda soo gashay dhibaatooyin baa yimi nin kasta oo madaxweyne laga dhigo de maleeshiya samaystaa maleeshiyadiisii markii uu xilka ka dhigo way shaqo waayayaan isna way iska tegayaan waxyaabo badan baa isdirsaday wax mid iyo labo iyo saddex iyo afar iyo ma
maxaa kaloo isleedahay macnaha waa koosgareeya arrinkaas dhibaatada ugu weyne waa dhiirigelinta dhaqaalaha dhiirigelinta dhaqaalaha waxay nakaga timi dhinaca ajnabiga iyo gaalada okay ma jiraa dad ama dad maamuladii kala duwan ama warloodadii kala duwan ciidamada ay lahaayeen milishooyinka ay lahaayeen oo ciidamadoodii inta macnaha dee dhaqaalo waayey oo bata galay oo hadda sidaas ku howlgala oo maleshi hebel hebel maleshiisa ay ahayn oo aad leedahay adigu hadda ma tilmaami kartaa ma jirtaa maya ma tilmaami karo laakiin anaga dhinaca xardheere nagaga yimaadeen dhinaca xardheerena racyo badan baa ka howlgala kuwa garacad bay u yimaadeen kuwa garacad bay ku milmeen kuwa garacad baa cid soo dirsaday xeebaha kuwa yimaaday ku milmeen xeeb kastana way ka howlgaleen maaha lama tilmaami karo las horay waxaa la sheegaa agaheeda ilaa iyo dhinaca ayl iyo deegaanadaas in ay macnaha xarumtii ugu weyneed ay ku lahaayeen maxaa ka jiraa kaas waxay isku qaldeen las qoray waa red sea aylna waa indian ocean ayl markii ay garaacad ku milmeen oo xadhadheere ka yimaadeen xarun haddii ay ka samaysteen maanta xarun uma aha waa la isugu tegey niman culimaa baa tegey wixii ilaahay ka hadayn karana waa ka hadayey wixii kalena waxay u qaxeen dhinaca iyo garacad xaqiiqada dhabtaa marka lagu sheego bayskooda ugu weyni waa xaradheero iyo garacad maantada aynu taaganahay
inta xarumood ay lahaan jireen marka laga reebo labadaas hadda ay hadda la tilmaamo horey inta xarumood ay lahaan saddex ayl baa ku ahayd ma jirin xarun kale baargaal mar bay ku milmeen waa laga safeeyey calule mar bay yimaadeen waa laga safeeyey meel kaloo soomaaliya kamid oo ay ka ka howlgeli jireen bal nimankaan markaad adigu eegto awood intay leeg ayay leeyihiin burcadbadeedan marka si midaysan loogu howlgalo waxa weeye wax awoodoo sii rideen oo ay leeyihiin ma jirto siximada ay badda ku aadayaan berigay ka fulaan waa laga qaban karaa marka la sabartogareeyo goobaha iyo deegaanada ay ka howlgelayaan iyo maamulada ya sida puntland iyo galmudug oo kale wax weyn ku qaadan mayso laakiin hawsha tanu maaha mid la rabo inay soo afjarantee inay sii socoto baa raali laga yahay anigu aaminsana tiro imise ayaad leedahay ayaa aa, macnaha nimankan ee, burcadbadeed ah ayaa lagu qiyaasi karaa tiradooda ee lama qiyaasi karo intaasa ilaahay ka hadaynaya oo ka jeensanaysa intaasoo cusub baa kusoo biiraysa mal is leedahay ee, laba kun way gaarayaan maya ma gaaraya ma gaaraya si kastoo loo buunbuuniyo kun kun qurxa kama dhabo
okay ee, bal adigu maadaama ay yihiin dad sidaas oo aana kun ba aanan gaarayn qiyaastaa ee, hadii sida adigu aad qiyaastay aysan gaaraynin wahay ee, macnaha ee, dadku ay waxay uga qaban layihiin oo deegaanka waxay uga qaban layihiin isleedahay
wallaahi de- wixii degaan qaban karo wuu qabtay wax kan waa ka wax ka tan badan degaan waay degaanku waa qaryad ibin intaasoo qof baa ku nool maamuladii baa wax ka qaban waaya degaan miyaa wax ka qaban kara Ee, isleedahay ee, nimankan ee, burcadbadeeda ah, wadada ay ku taagan yihiin waa sax maadaama macnaha dad aysan ka awood dad ayagu ka awood badan oo aysan qaban karin oo aysan waxba ka qaban karin ee badii ay goranayaan oo waxay doonaan ay ka samaynayaan ayagana in ay macnaha maraakiibtii wadada maraysay maya ee, ay- qaadicu ay- dariiq marna sax weeye wax lama oran karo nimankan waa qaadicu dariiqin lama oran karo waa saxan lama oran karo sidan looma oran karo
Okay, sidee badda soomaaliya lagu badbaadin karaa marka laga reebo burcadbadeedan iyo badda iyo- soomaaliya waxaa lagu badbaadin karaa innaga oo maamul dhaba oo soomaaliyeed iyo calankeena iyo madaxweyneheena iyo dowladeena oo shaqaysaha wayna isaga difaaci karaa soomaaliya intaasii garan wey badda keliya weerarna kama socda birriguna kaga socda xataa diyaaradaha diyaarad walba meel bay fariisanaysaa intaasoo kiila dheemana raranaysa xarakada dhabtaa wey abaarta bay raraysa xageebay ka raraan meel walba intaad adigu ogtahay adigu aad meel walba garacad reer garacad bay ka rarteen ugaadhi waxay yimaadeen xarfuun waa ka rarteen caluulay tageen waa ka rarteen boosaaso bulsheeday tageen ceergaabo meesha la yidhaahdo laasqoray meel walba waa tagaan birrigay ina kaga socotaa maalinta hadda u dambaysa yaa nin imanaya nin filibiina lasoo qaban dowladda somaliland loo gacan geli waad ogtahay way dhacdaa birrigii bay guraayaan baddi bay guraayaan wax ma armi karaa marka innaga oo noqona dad qarana oo dowladoodu shaqayso oo nidaam leh oo is-aaminsan oo dalkii dibadda isu nool Ee, shirkadaha ee, kalluumaysiga soomaaliya ay leedahay ama puntland ka howlgala oo reer puntland ahaan ama bays ku leh bal tir ahaan wax manada ma badna ma badna ma badna ma badna waa inta shirkadu ma badna shirkadaha waaweyn oo dariibka ku howlan waa ilaa shan shirkadood shirkadaha loo kalkacayo oo iyagu wax raraha ee aan wax jiriifin ilaa laba iyo toban kow iyo toban shirkadood
Ee, shirkadaha jariifka ku howlan ee shanta ah yaa haddana wadamadee laga kala leeyahay ma rabo inaan magacaabo laakiin soomaalida ay salka ku hayaan kolley iyaga ajansi u ah shirkada waaweyn oo soomaaliya ajansi u ah dowladda federaalku way ogtahay dowladda puntland way ogyihin anna ma doonaya inaan magacaabo
bal calaamada ay sitaan bal waxay nooga timaan wallaahi eh, calaamada ay sitaan iyo magacyadooda eh, wariyey waa iga raalli ahaanaysaa inaan sheego ma rabo okay maraakiibta ay- sababta wax la ogyahay wey wax la ogyahay inaan ku celceliyo marka wax danoo igu jiraa ma jiraan maraakiibta ay ku- ee, shantaas shirkadood ay ku kalluumaysanayaan tiradooda waa intee ma badno toddoba markab way ugu badnaan marka kii bacadiis intuu leeyahay markabka ugu weyn saddex boqol oo toban
kan ugu yarna kan ugu yarna waa toddobaatan Ee, markaynu ka soo tagno ee, shirkadaha soomaalida ay leedahay labiiyo tobanka shirkadood ah ee ka kalluumaysta ee gudaha soomaaliya ee dhoofiya ee, bal magacyadu may
maya taa wasaaradda kalluumaysiga iyo dekedaha waxaa laga helayaa puntland ee, maxaa ka jira in shirkado shisheeye oo macnaha shirkadaha soomaalida kale ay xiriiro leeyihiin oo canshuurna laga qaado oo waxa la yidhahda bunkar iyo waxyaabo noocaas oo kale ay jiraan ee, macnaha ee, maamul goboleedka dhaqaalo gooni uu ka qaado shirkad magaceedana oo oo ka- oo kusoo galaanna macnaha lacag gooniya laga qaado arrimahaas maxaa ka jira kuwaas waa kuwa wax jiriifa annaga maaha ma jira shirkadiina ma- magaceeda wax ku yimaada maya oo jiriif ah oo aan jiriif ahayn oo la og yahay oo maamul goboleedka puntland ka jira maya shaqadeeda waxaan soomaali ahayn uma shaqeeya adigu hadda markaad fiiriso marka ee, jawiga guud qaabka ay wax u socdaan ee, qaabka macnaha ee, ay soomaalidu ay- aan markaad eegto iyadoo dowladda federaalka kan puntland ee, maamulkan somaliland ee, macnaha awood ahaan iyo ciidan ahaan markaad eegto bal qiyaas ilaa iyo goorme ayay badda soomaaliya ciidamadii ay lahayd la wareegi karaan
goorta la helo nidaam midaysan oo soomaaliya raalli ka wada tahay oo calankeena iyo magaceena iyo jiritaankeena shaqeeyo oo aynu heshiino soomaali weyn markii aynu heshiino hadda koonfur weeye meesha qasanay markii koonfur raalli ka noqoto sida puntland iyo somalilan inay nidaam samaysato oo walaalahoodanna ay wax cad la gasho oo nidaamkii dowladi lahaan jirday ay soo celiso markaa ka hor wax fursadoo inoo banaana ma jiraan calol adeeg mooye waxaad hore u xustay in aargoostadu ay dabar go'day ha arrinkaas maxad xaqiijinaysaa ha hadda waa soo ronaanaysaa agoostadu laba kun iyo afartii iyo wixii ka horeeyey sidii loo qaban jiray iminka looma qabto suuqna loomaba hayo suuqeedii hoos buu u dhacay lixdaas sano ilaah subxaana watacaala waa uu koriyey waa fiicannahay meel fiican bay maraysaa waxaan rabbaxood ka rajeynaynaa sidii ahaan jirta inay kusoo noqoto
sideeda ahan jirta xilliyadii hore aada iyo aad wax laga sheekay maraakiibta lagu rari jiray toddobaadadii E, waxaa la sheegaa burcadbadeedan in e, rag ka tirsan ganacsatada ama shirkadaha kalluumaysiga soomaaliga ay lahaan jirtay in ay macnaha asal ahaan ay aasaaseen arrinkaas maxaa ka jira
run weeye been weeye midna kuma oran karaano sababto ah waxa marka aad xoogaal ka tahay baad xaqiijin kartaa laakiin waxaan kuu sheegayaa dhibaatada soomaaliga inaysan ku leeyihiin nimankaasi
okay ganacsatadan e, kalluumaysatada ah ee ka e, badda soomaaliya ka howlgala ujeedka ay leeyihiin maxay tahay baad leedahay baysaska aanu deganahay iyo dadka ku nool si loogu helo nolol maalmeed rasmiya iyo xirfad joogtaa oo ay ku shaqaystaan annaguna aanu dhaqaale ku samayno intaas
E, marka laga reebo shirkadaha kalluumaysiga soomaaliya ay leedahay marka laga reebo shirkadaha ka kalluumaysta badda soomaaliya ee tariifa ee burcadbadeedana sii dhiirigeliya maxaad isleedahay ujeedka ayay leeyihiin si ay eh, ujeedada ay leeyihiin wax kale mooyaane ujeedada leeyihin waxa weeye qadka iyo qalaaqalka soomaaliya ku jirana inuu sii socdo iyaguna ay dhaqaale aan caadi ahayn ku sameeyaan oo ay ku sanduleeyaan cid kasta oo hawshooda qabto marka E, ma isleedahay dhibaatooyinka dalka soomaaliya ka jira iyaga ayaa maalgeliya ururada ama ururdiimeedyada ha noqoto ama mucaarad ha noqdo ama e, kuwa qabaa'ilada isku dhaca ha noqdo qayb bay ka yihiin baan oran karaa laakiin ma oran karo iyagaa maalgeli qayb bay ka yihiin dhibaatada jirta waa mushkilad taagan oo qayb ka ah E, qiyaastaa qarshi intay ku bixiyaan baa sidaadu ma garan karo ilaahay baa ku caalam bal adigu hadda imajin gareeka maxamed abshir ahaan bal imajin garee badda soomaaliya weygii dhaqaale imisa ka khasaara ama macnaha laga gurtaa ama is leedahay qiyaas ahaan bal qiyaasta qalbigaygu qaban karo wayba ka badan tahay baan aaminsanahay anigu. sabab Eh, sababtu waxay tahay khayraadka ku nool marka aan ka fakero inta nooc uu yahay iyo sida uu yahay maba qaban karo caqligaygu ma qaban karaba waa ka weyn waa wax ka weyn waxa iminka khasaaray wax qof tilmaami karo ama cid in ka badan sheegi karto maba ahaba ma yahay wax laga soo qaban karaa marka maya E, time bay qaadanaysa dheer
okay adoo sidaa u og maxay tahay sababta aad intaa aada u qarinaysay intaas oo xoog ama dhibaato badda soomaaliya loo geysanayay e, sababta aada u qarinaysay intaan oo aada u aamusnayd maxay tahay cid waxay weydiisay baan jirin ma waxay ku adkahay oo keliya in wax lagu weydiiyo xagee mariyaa xog markaa hesho waa inaad taqaan meesha amarin lahayd miyaan ahay okay horey waxaad u xustay e, in aada hayso sawiro aada hayso e, muxuu ahaa simballo kala duwan oo noocyo e, ood kolum ama xewaan soo caariyey bal sidee lagu heli karaa arrimahaas waa la heli karaa horeyna waa la iga wareystay international village boosaaso niman wariyaala oo yimi oo maraykan iyo ciraaqiyiin isugu jiray noo yimi mar Eh, wayna hayaan caalamkana waa u bandhigeen waana ku qoreen wixii aanu haynina waa u sheegnay wixii aanu xog haynina waa u gudbinay maantana adaa ku xiga de cidina uma maqna ceelna uma qodno meeshaa marin lahayd iyo ciddii aa u geyn lahayd iyo ciddii wax ka qaban lahayd oo aad u gudbin lahayd adaa garanaya annaga beeska iyagana waa taqaan meesha aan ka nimina waa taqaan meesha aan ku noqonaynana waa taqaan waxa aan ka shaqaynana waa taqaan Ka- shirkaddan maadaama aad tahay agaasiyihii guud ee xaafun fishing company adigu aad tahay maxaad usoo jeedinaysaa kalluumaystada soomaaliyeed maxaad usoo jeedinaysaa shacabka soomaaliyeed maxaad usoo jeedinaysaa suuliinta kale soomaaliyeed
jirkaba marka aad isku qaaday waxaan u soo jeedinayaa inay midoobaan oo soomaali magaceedii iyo sumcadeedii iyo sharaftii ay lahaan jirtay ay soo ceshaan oo ay heshiiyaan marka aynu dowlad yeelanno bad iyo beriba waa difaacan karna inta aynu sidaa inagu isugu jeedno oo laleeyahay urur diimeed baa halka taagan oo laleeyahay hogaamiye kooxeed baa waxaa yidhi oo laleeyahay sheekh shariif baa xagga laga keen oo laleeyahay somalilan baa goosatay waa laydinka faa'iidaysanayaa inay wax inoo hagaagaanna cid bini aadana oo raalli ka ahy ma jirto waxaan idinku celinayaa marka oo leeyahay cid kasta oo codkayga maqlaysa iyo cid kasta oo dhibaatada soomaaliya ay dhibayso war soomaali yar iyo weyn waxadana igu jirdhaa inay midoobaan oo ay wax noqdaan wax noqoshadeenna waxay ku xiran tahay calankeenna iyo jiritaankeenna iyo magaceenna oo shaqeeya oo aynu ummadda la mid noqono waxaan idinku waaninayaa ilaahay ka cabsada war maanta waa adduun berina waa aakhiro ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado war waxa aynu aad samaynaysaan oo aad kursiga ku doonaysaan oo dadka dhiiggiisa ah waa ilaahay subxaana watacaala waa ina su-aala kaalma la tus'aluuna yowma idin cani naciim walaal maxamed waxaa sheegtay in arrinkaas soomaali ay isu timaado ay midowdo bal inta laga gaaraya midowda hab gargaar degdeg ahaan loogu sameeyo oo arrinkaas loogu hortago oo oo adigu aad isleedahay fikir oo aad ka fikiraysa ma jiraa si gargaar degdeg loogu sameeyo badan oo looga hortaga dhibaatooyinkaas ka dhacay maamulada ay husayso oo badooda laga howlgelayo oo somalilan iyo puntlandna ama galmudugga xeebtaas si oo hubyo iyo xardheer udhexaysa waxbay kuleeyihiin hala saboorti garayo gaadiidka ay kula dagaalami lahayen bajetkooda ha loo sameeyo heshiis cad ha lala galo ma laga yaabaa in arrinkaasiba uu qeyb ka yahay dhibaatooyinka soomaaliya ee isugu imaan laadahay ee sii ragaadinaya mushkiladda ilaahay baa ku caalam aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maareeyaha guud ee shirkadda kalluumaysiga xaafoon fishin company maxamed abshir tangi oo iigu warramaya casimada dalka jabuuti sideed iyo labaatankii bishii toddobaad labada kun iyo tobanka